Asset: Mararka qaarkood dadka waaweyn waxay leeyihiin lama fahmo. Bas waan tuurayaa mashiinkan, kheyradeeda baan nacay. Waxay ka kheylo badan tahay ama ka khura dheer tahay geedka adduunka ugu dheer. Wuu fahmi waaye Asset. Wuu ogyahay inay geeduhu dhaadheer yihiin. Marka aad eegaysidna qoortu kugu xanuunayso sidaad u eegaysid. Laakiin qoortu kuguma xanuunayso khuurada ama aaba khuura khuura khuurinayo ama marku ama marku aaba khuurinayo. Say ku dhacda inay khuuriso mashiin qof maahe. Aabe haday khuurin karto mashiinku ma la bari karaa sida loo hadlo? Wuu weydiiyay Asset. Wuu qoslay aabe. Ma khuuriso laakiin way dhawaaqdaa. Mana la bari karo sida loo hadlo dadka caadiga ah. Af bay leeyihiin ay ku hadlaan iyo maskax ay erayada ka keenaan. Wuu fakaray Asset. Markii dambe ayuu dhahay aabe hadaad tuurayso mashiinka aniga iska kaysii. Anaa baraya sida loo hadlo. Haye iska qaado anigu waqti uma hayo waxaas. Waa inaan dhaqso guriga hagaajinaa, nadiifinaa waayo waa sabti waxaa imaanaya odayga deriska. Markastana wuu qayliyaa ayuu yiri aabe. Adiguna bal kubadda ka daa beertiisa wuu xanaaqayaaye. Asset waxaa uma maqlayo. Mashiin af ma laha laakiin way khuurin kartaa. Marka hadalkana waa la bari karaa. Laakiin waa inay maskax leedahay siday erayadu u xasuusato. Markasta bay noqon markaas bay noqon kartaa mashiin hadli kara. Boorash buu no- boorash baa u noqon kara maskax. Boorashkii buu ku daadiyey mashiinkii. Allaa way hadlaysaa. Waxaad noqonaysaa mashiin hadasha ayuu yiri intuu sii qaatay. Waxaan dhaho iga daba dheh. Dheh Asset. Asset bay tiri mashiinkii. Allaa way shaqaynaysaa. Waa kaas. Erayadii ugu muhiimsanaa waa inaan ku baraa. Dheh beeref. Ayaa keena mashiinkii. Oh haddana haddana jajabi. Haddana ka reeb bal. Baa ka yeedhay mashiinkii. Maya waa in aad edeb yeelataa. Maya waa inaad dhimataa. Bay ku soo celisay mashiinkii. Hmm? Waa inaan erayo caadi ah ku baraa intaan aaba ku tusin. Gow gow. Albaabka la soo qaracay. Albaabka waxaa taagan aabe iyo odaygii deriska ahaa oo xanaaqsan. Aabana wuu is xanaajiyey. Adeer wuxuu yiri kubbad baad beerta ku ciyaartay. Haddana waxaad u xum waxaad xumeyn gaadhay ubaxyadiisii. Hadda raali geli adeer. Raalli ahow adeerkii waa naayow. Baa ka yeedhay mashiinkii intuusan hadlin Asset. Maxaa tiri waryaa? Magaciisa si fiican u dheh. Ayuu yiri adeerka isagoo xanaaqsan. Wuxuu moodaa inuu Asset hadlayo. Raalli ahow. Dheh. Raalli ahow odayahow. Baa mashiinkii ka yeedhay haddana. Wuu sii xanaaqay odaygii. Wuu casaaday. Haddana haddana ku ku edbin waayo sida dadka loola hadlo ma ma lagu barin. Waad mahadsan tahay laakiin waa mashiinka waxaa hadlayaa. Beentaa weeyaan. Raalli ahow dheh. Raalli ahow ayeeyo ayay tiri mashiinkii. Wuu sii casaaday odaygii. Wuxuu u ekaaday ubaxyadiisa. Bes way dhammaatay buu yiri odayga intuu qayliyey. Bes ayuu yiri. Dhuuso ayaa ka yeedhay mashiinkii. Sida u qaylinayay uu dhiiday odaygii intuu casaaday markii dambe. Markii dambe intuu casaaday ayuu magacayga si saxa u dheh haddaba haddii kale waan qarxayaa raalli ahow dheh. Raalli ahow odaygii xaarka u ekaayo ayaa ka yeedhay mashiinkii. Wuu qarxay odaygii markuu intaas maqlay. Eeg buruxun baad samaysay wuu yiri aabe. Waa kaa deriskii qarxay. Hadda haddaad sidaas ku wadid derisko deris ma noo soo harayo. maan ogeyn aabe mashiinkaaga qaylisay markaas buu qarxay wuu yiri asig haa masaas baa inakeen haddana waxaan aadaynaa dukaanka waxaan soo iibsanaynaa shalaato mar dambe waxaas kama hadlayno ee naga daa anna waan rabaa ayaa- ayay tiri mashiinkii asig intuu madaxa u saraxay ayuu yiri fariid aabe waxba ma fahmayo waxaad ogaataa ama teeda kale kuma ridi kartid ama guri kartid boorash mashiinka kafeyga adigoon hooyo ama aabbo weydiin dariskana kuma qaylin kartid adigoon hooyo ama aabba kala hadlin